You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dadka soogalotiga iyo qaxootiga waddankan yimaada ayaa dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa ka mid a inay ku adkaato siday shaqo u heli lahaayeen caqabadaha ugu badan ayaa waxaa ka mid a luqadda oo ku adag dhaqanka xirfad la'aan ama xirfaddii dalkooda iyo shahaadooyinkii ay dibadda kala yimaadeen oo aan laga aqoonsan australia gobolka victoria waxaa laga hirgeliyey barnaamij loo bixiyey given the chance ama fursad siin oo qayb ka ah qorshayaal ballaaran oo ay hay-adda brotherhood of st lawrence ay dadka tabaalaysan ee bulshada ka tirsan ugu raadiso shaqooyin wax ku ool ah oo joogto ah barnaamijkan ayaa labadii kun iyo labadii ku bilowday iskaashi ay dowladaha hoose iyo hay-addan brotherhood of st lawrence ay ku caawinayeen dhallinyaro kasoo jeeda koonfurta suudaan oo deganaa guryo dowladu leedahay wixii intaa ka dambeeyena lix ama toddoba barnaamijyo noocyo kala duwana oo lagu caawinaya dadkaas ayaa la hirgeliyey iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose tan gobol iyo weliba shirkado muddadaas ayaa waxaa shaqooyin joogtaa oo waxtar ah loo helay dad gaaraya kun qof brian finnigan waa sii hayaha maamulaha barnaamijka given the chance wuxuu sheegay inaysan ahayn in qofka shaqo uun madaxa loo geliyo ee ay tahay inay noqoto shaqo wax ku ool ah oo u dhiganta ama u qalanta himilada xirfadeed ee qofka iyo waxa uu hiigsanayo employment that's meaningful to them, not just getting people a job and just finding uh, the first job that comes along, but things that match those.
shaqo macno u leh oo aan ahayn shaqada ugu horreysay oo soo baxda isaga tuur ee ay noqoto mid u qalanta qofka himiladiisa xirfadeed ama shaqo ee mustaqbalka hegma siraaj waxay ka soo jeedaa dalka etoobiya waxayna dalka timid labadii kun iyo afar iyo tobankii waxay sheegtay inay dhib ka soo martay inay shaqo hesho iyadoo ay jiraan bay tiri caqabado horyaala dadka soo galootiga iyo qaxootiga dalkan yimaada Um, the barriers are, you know, local qualification and experience, networking, lack of confidence, uh, lack of knowledge about Australian job market.
caqabaduhu waa qofka oo aan haysan waxbarasho iyo khibrad dalka australia dhexdiisa inaysan lahayn dad ay ku xiran yihiin kalsooni darro qofka oo aan waxba ka aqoon suuqa shaqada australia tan ugu weyna waa ku hadalka afka ingiriiska iyo qofka oo aan haysan laysanka gaariga brian ayaa sheegay in mararka qaar dadka ay u diraan shaqooyin aan ahayn kuwa ay xirfadda u lahaayeen maadaama dadka qaar ay si deg dega ugu baahan yihiin inay shaqo ku helaan si qarashaadka ay isaga bixiyaan laakiin ayuu yidhi kama harno ilaa qofku meesha uu rabo uu gaaro brian ayaa tusaale u soo qaatay nin dhakhtarnimo ku soo bartay dalka dibaddiisa laakiin aan heli karin lacag badan oo laga doonayay in waxbarashadiisii loo qiimeeyo waxaanu ku guulaysanay ayuu yidhi inaannu shaqo uga helno meel cisbitaal ah inkastoo shaqadaasu ay ahayd mid xafiis ee aysan ahayn mid la xiriirta dhakhtarnimadiisa waxa uu hadda baranayaa ayuu yidhi dhakhtarnimadii maadaama aan isku xirnay isaga iyo cisbitaalkaba dadka la soo xiriira barnaamijka given the chance ayaa afartan boqolkiiba waxay yihiin dadka haysta shahaadooyin jaamacadeed qaarkood waxaa u suurta gashay inay iska bixiyaan lacagaha looga baahan yahay inay shaha- in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo markaas kadib waxaa dhacda inaysan shaqo ku helin oo ay noqoto in shaqooyin kale loo diro brian ayaa sheegay in shaqobixiyaasha ay la xiriiraan ay kala duwan yihiin oo ay ka mid yihiin bangiyada shirkadaha maaliyadaha dukaamada xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo hoteelada oo kale iyo weliba shirkadaha dhismaha iyadoo buu yidhi ay hadda gobolkan victoria ka socdaan mashruucyo waaweyn oo dhi- lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida qadadka tareemada iyo wadooyinka iyo weliba iyadoo la qaadayo meelaha ay iska gooyaan wadooyinka iyo qadka tareenka waxa loo yaqaano level crossinka waxaana ka codsanaa buu yidhi shirkadahaas inay naga caawiyaan inay shaqooyin xamaal ah ama kuwo injineeriya ay siiyaan shaqsiyaadkaasi u baahan brian ayaan weydiiyey sida uu ula xiriiro ama ula hadlo shaqabixiyaasha marka u horeysa for me to identify an employer in the first place is to identify how serious they are about diversity um, and and um, uh, equity in the workplace as well. Um, si aan u ogaado shaqabixiyaha waa inaan marka hore ogaada buu yidhi sida ay uga dhab tahay kala duwanaanshuhu iyo u sinaanta shaqada iyo inaan ogaado dadka madaxda ka ah shaqabixiyahaas bangiga a n z ayaa ka mida shirkadaha ugu muhiimsan ee la shaqeeya barnaamijka giving the chance wada shaqayntaas ayaa soo socotay muddo labiiyo toban sana waxaana shaqooyin ku helay dad fara badan oo qaxooti ahaa xikma siraaj ayaa sheegtay in rood karosco ay markii ugu horreysay iyada usoo dirtay barnaamijkan giving the chance iyadoo shaqooyin badan codsatay balse aan ku guulaysan haddana waxaa shaqaaleeyay isla barnaamijkan giving the chance oo ay u soo qorto dadka iyadoo la kulantaa dadka shaqodoonka waxayna sheegtay inay u sahlan tahay inay caawiso dadkaasi maadaama ay dhaqankooda iyo qaarkood afkoodaba taqaano Um, luckily, I'm from East Africa, and the client group is mainly East African background from Somalia, Ethiopia, Eritrea, Sudan.
nasiib wanaag waxaan so ka I imid have bariga afrika knowledge about their oo culture, macaamiisha um, barnaamijkan intooda badan ay ka yimaadeen sida soomaaliya etoobiya eritereya iyo suudaan waxaan aqaan dhaqankooda waxaana ku hadlaa qaarkooda afkooda waxaan ahay qof ay iska arki karaan maadaama meesha ay joogaan oo kale aan soo maray shaqala-aanta dalkan australia guud ahaan waa shan dhibic afar boqolkiiba halka gobolkan victoria ay tahay shan dhibic saddex hase yeeshee brian ayaa ii sheegay in shaqala-aanta dhalinta afrika kasoo jeeda ee degan xaafadaha flemington oo da-doodu ka yartahay shan iyo labaatan inay gaarayso soddon ilaa soddon iyo shan boqolkiiba taasoo ah buu yidhi waxaan la aqbali karin waxaana isku daynaa ayuu yidhi inaannu ogaano sababta ka dambaysa oo aannu abuurno is-aaminid kalsoonina uga helno bulshooyinka aannu la shaqaynayno dadka shaqala-aanta dhallinyaradaasi qayb ayay ka yihiin laakiin waxaa kaloo jira ayuu yidhi brian qaybo kale sida dadka naafada ah qaar maandooriyo dhibaato ka soo gaartay qaar dembiye galay iyo kuwo sababtay doontaba ha ahaatee waqti dheer ka maqnaa suuqa shaqada barnaamijkan ayaa waxaa qayb ka ah mid la qabto sanadkiiba laba goor oo awood lagu siinayo haweenka iyadoo qaar ka mid a haweenkii ka qalinjabiyey shaqooyin iyo ganacsi ay leeyihiin bilaabay brian iyo hegma ayaa labaduba qiray inay jiraan shaqa bixiyayaal dadka sooca ama nacab oo aan shaqo siinayn dadka qaar iyagoo ku salaynaya midab ama diinta qofka laakiin brian oo aan weydiiyey inuu la kulmay shaqabixiyayaal noocaasa ayaa yidhi So I do come across, and it's very rare actually, um, do come across somebody that has an active prejudice.
ha waa arkaa ayuu yidhi shaqabixiyaal noocaasa laakiin waa dhif qof waa la kulmaa dad nacayb cad ku jiro waxaana isku dayaa inaan fahmo nooca nacaybkaasu yahay iyo inaan bedeli karo dabeecaddaasi waana sameeyey oo waa bedelay ayuu yidhi brian ayaa sheegay in wararka warbaahinta sida african gangs ay qayb ka qaadan karto nacaybkaasi iyo cunsuriyadda laakiin halkii wax oo xun oo laga sheega bulshooyinkaas ayuu yidhi waxaanu u haynaa toban waxyaalood oo fiican waxaa lagala xiriiri karaa barnaamijkaasi shaqa raadinta ee brotherhood of st lawrence ama giving the chance nambarkooda oo ah eber saddex sideed eber sideed eber hal eber toddoba shan ama www giving the chance org b s l a u Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.